بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين amا bعd cabdاللaahi بن cukaym terjamadiisaan dirnay talaadadii ibn cukaym warkiisa marka lasoo koobo wuxuu ku imaanayaa idraak inuu leeyahay oo nebigu uu soo haleelay uu idraakay laakiin ama ru'ya uu leeyahay laakiin uuna lahayn suxba macnaheeduna waxay tahay qofka sidaas oo kale oo idraagga leh ama ru'yada leh xadiidkiisu fii cidaadi lmursal uu ku jiraa haddii nebigu uu wax ka wariyey sala allahu calayhi wasalam ru'yo haddii uu leeyahayna xagga sharafka waa ka saxaabi xagga riwaayada laakiin waa ka taabici bacdi la-imana idraagayba diidayaanoo waxay leeyihiin fa huwa hiqatun hiqatun haddii la yidhi saxaabi ma ahan waayo marka waa taabici wax lamida marka xadiidkaa marka ninkaasoo taabicinimadiisa laysku haysto idiraab yaa ku jiro hadduu ansaxana nas kuma ahan iyada lafteeda in dabqiga uunan jirin waana ka hadalnay qaala alimaamu abu ciisa raximah اllahu tacaala baabu maa jaءa fi lcimaamati sawdaa cimaamada madow wixii ku yimid caddaynteediibuu u baab yahay cimaamada madow in la labisto oo qofka uu cimaamad madow qaato qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabdالraxmaan bnu mahdiy can xamaad bni slmة can abi الzubayr can jaabirin qaala dakla الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama makata nebigu makou galay yowma alfatxi maalintii maka la furtay wa calayhi cimaamatun sawdaa isagoo cimaamad madow korkiisa ay tahay oo cimaamad madow wato ayb markaa nebigu in cimaamadda madow in la ogol yahay oo la qaadan karo yaa laga qaadana sunno ma noqone marka umuuraha ee nebiga afcaashiisa isaga uu sameeyo haddii ay tahay afcaasha dhowr baa loo kala qaadaa haddii uu yahay ficil jibilli ah alficlu ljibiliyu waxaa laga wadaa ficilka bani aadamka abuuristiisaba u samaysan bani aadam waxbuu cunaa waa hurdayaa wahaa kadaa wixii sidaas oo kale ah inuu musqul galo inuu seexdo inuu wax cuno iyaga asalka ficilkaas sunna kuma jirto leanna bani aadam kollaba waa sameyn lahay intaas ee sunnadiisu waxay ka imaanaysaa sifada uo u sameynayo waxaas in la hurdaa nebigan kaga dayanaa ma dhehaysi laakiin sifada loo hurdaayo nebigaa uga daya kartaa oo inaad midigtii u seexato adkaartii aada aqrin lahayd wamaa ilaa daalika xaajadii sidii aada u xaajo gudan lahaydaa uga dayane laakiin aslu qadaa'i alxaaja iyada sunno ma noqonayso bani aadamku waaba u abuuray waa u abuuran yahay qeyb kalena waxay tahay afcaal oo ku dhacdo tawaafuq iyo caado caado iyo tawaafuq nebiga safar buu ku jiraa meeluu degay waa daalay meel buu is yidhi xoogaa seexo oo ku naso tawaafuqaa la yidhaha kaasoo kale iyada marka in loo waa mubaax xugunkeeda sunno oo gaar ah maaha laakiin waa iska mubaax waana ibnu cumar midii uu samey jiray isaga afcaashaas xataa mubaaxa waa raaci jiray haddii marka jacayl nebi iyo ou la socdo iyana jacaylka ajar waa laga siina qeyb kaleoo afcaashiisa ka midana waxa ay tahay wixii uu u sameeyey lilqurba u dhowaansho inuu ilaahay ugu dhowaado taqarub ila allah kuwa sidaas oo kalea imaa waxay noqon karaan waajib ama sunno markay waajib noqon karaanna waa hadday fasirayaan oo ay tafsiir u yihiin amar mutlaqo qowli ah haddii amar qowli ah aynan tafsiir u ahaynna mustaxab ayay ku eg tahay oy noqonaysaa intaa waxaa dheer ficil nebiga u gaar ah oo khaas u ah khusuusiyaada iyadana la yidhaahdaa ficilka nebiga intaas u qeybsamaa marka cimaamadan madow in la labiso karo unbaa laga qaadana hadda xadiidkan ee iyada u qasdideeda oo cimaamaddu inay madoobaato loola qasdaa ee sunno gaar ah ma laha ayb qaala wafi lbaabi can camri bni xurayf wbn cabaas wrukanata qaala xadiidu jaabiri xadiidu xasanu صaxiix baabu sadli اlcimaamati cimaamada sii deynteeda beyna alkatifayni labada garbood dhexdooda lagu sii daayo marka labada garbood dhexdooda in lagu sii daayo laba suuro waay cimaamada in gadaal laga rido oo labada garbood dhexdooda laga sii daayo waxaa kaley noqon kartaa cimaamaddii in labada garbood dhexdooda laga sii daayo xagga hore ah marka cimaamaddii buu labisanayaa horeu kasoo deynaa labada garboodna waa udhexaysaa ama labada garbood gadaale tan gadaalana daahir ah in xagga gadaale laga daayo oo sadliga laga sameeyo ayb waxaa kaley noqon kartaa cimaamaddii in inta madaxa lagu duubo cadba loo sameeyo cadba daraf loo sameeyo daraftaas marka inay labada garbood dhexdooda ku dhacdo iyaduna marka waa qaab kale oo cimaamada marka nebigu u xiray jiray oo xadiidkanna laga wada qaadan karo ayb qaala xadaanaa haaruun bnu isxaaq alhamdaniy wahuwa saduuq qaala xadaanaa yaxya bnu muxamed almadiniyu waa yaxya bnu moxamed bn cabdillaahi almadiniy saduuqun yukhdi imaamu dahabina wuxuu yihi laysa bilqawiyi marka raawiga laysa bilqawiyi haddii la yidhaahdo macnaheedu waxay tahay yani saa uma xoog badnow laysa biqawiyin marka la yidhaahdana aad bay uga sii daran tahay laysa bilqawiyi iyo laysa biqawiyin laba cibaaroo kala duwan waayo laysa biqawiyin baa sii daran ayb can cabdilcaزiiz bni mxamed wahuwa daraawardiyu can cubayd اllaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara qaal kana nabiyu sal l slama nebigu wuxuu ahaa idaa ctama hadduu cimaamadaysto sadla cimaamatahu cimaamadiisa ayuu ridaayey beyna katifayhi labadiisa garbood dhexdooda ayuu cimaamada ka tuurayey uu kasii deynayey qaala naaficun wakana bnu cumara yasdulu cimaamatahu beyna katifayhi ibn cumarna sidaasuu yeelayey qaala cubaydullaahi wara-aytu alqaasima wasaaliman yafcalaani dalika alqaasim ibn moxamed ibn abi bakr iyo saalim ibn cabdillaahi bni cumar fuqaha sabcay ka mid ahaayeen qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib qaala wafi lbaabi can caliyin walaa yasixu xadiidu caliyin min qibali isnaadihi xadiidkan marka uu ishaaray ee uu yihi cali baa wariyey wuxuu yidhi ma ansaxayo xagga isnaadkiisa xadiidkan uu tilmaamayana abu dawuud aطayaalisi ayaa musnadkiisa kusoo saaray ibnu cadiy fi lkamil ayuu isaguna kusoo saaray min طariiqi ashcat bni saciid abi rabiic aلsamaan ninkaasna waayo ninka marka la haysto oo yaxya bnu maciin laysa bishayin buu yihi ayb ayb nasaa-ina waa daciifiyey ninkaas weeyaan marka xadiidka markuu leeyahay min qibali isnaadihi ma ansaxayo ninkaasaa ku jiro ayb ayb sheekha uu ka warinayana cabdullaahi bnu busrin alxubraani isaguna waa daciif sheekha uu ka warinaya aburabiicaas ee la yidhaahdo cabdullaahi bnu busrin alxubraaniyu isaguna waa daciif ayb caadaadka marka tirmidi waxaa ka mida sida hadda halkaan aan ka arkayna mararka qaar xadiidka oo wafil baabi yidhaahdo waa cilaynayaan hadda halkan waa soo marnay waxaan soo marnay xadiid abi muusa abi muusa alashcari xadiidkiisa iyo kii kale uu tilmaamay anas miyaa warinayey isaguna marka wuxuu sheegay labada xadiidba inaysan maxfuud ahayn ayb qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati khaatami الdahab dahabka faraantigiisa nicidda la nacay wixii ku yimid oo ragga loo nacay dabcan qaala xadaثanaa salamaة bnu shabiib wahuwa اlmismaciyu hiqat wاlxasan bnu caliyi اlkhalaal wagayru waaxidi qaluu xadaثanaa cabdالrazaaq qaala akhbaranaa macmar can الzuhriyi can ibraahima bni cabdillaahi bni xunayn can abiihi can caliy bni abi aalib qaala nahaanii rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu iga reebay can itakhatumi bidahab fargashi oo dahab lagu fargashto wa can libaasi lqasiyi ayuu iga reeayuu iga reebay xariirta dharkeeda wa can ilqiraa'ati fi اlrukuuci waاsujuudi rukuucda iyo sujuudda qiraa'adeedana waa iga reebay wa can libaasi اlmucasfari iyo dharka cusfurka lagu rinjiyeeyeyna waanawaa iga reebay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix marka faraantiga dahabka waa iga reebay buu yidhi wanahyu nahyiguna waxaa weeyaan wuxuu keenayaa yaqtadi taxriim taxriim ayuu keenayaa ama axaadiidta tilmaamaysa nebiga inuu faraanti dahaba qaatay iyo waa la nasakhay waa mansuuq qala xadahanaa yuusuf bnu xamaadin almacniyu albasriyu wahuwa hiqat qala xadahanaa cabdulwaariث bnu saciid wahuwa alcanbariyu الtanuuriyu can abi tayaax wahuwa yaziid bnu xumayd qala xadahanaa xafsun الlayhiyu waa xafs bnu cabdillaahi الlayhi maqbulu qaala ashhadu calى cimraana bni xusayn ayaan markhaati uga ahay annahu xadahanaa inuu noo sheegay korkiisaan ka markhaati furayaa inuu noo wariyey annahu qaala nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam can itakhatumi bidahabi nebigu waa reebay dahab fargashigiis qaala wafi lbaabi can caliyin wabni cumara wa abi hurayrata wa mucaawiya qaala xadiidu cimraana xadiidun xasanu صaxiix wa abu tayaax ismuhu yaziid bnu xumayd qaala baabu maa jaa fi khatami اlfidati fidada qalinka fargashigiisa qaala xadahanaa qutaybatu wagayru waaxidi can cabdillaahi bni wahbin can yunus can ibni shihaab can anasi qaala kana khatamu nabiyi sal ly slama nebiga faraantigiisu wuxuu ahaa min wariqin fida ayuu ahaa wa kaana fassuhu faskiisuna wuxuu ahaa xabashiyan mid xabashi loo nisbeeyey faska xabashigaana waa fas ka samaysan wax markaasi aan bir ahayn ayb aljazcu aw alcaqiiq jawharado dhagaxaan ayuu ka samaysnaa yacnii faskiisu dhagax buu ka samaysnaa faskana waxaa la yidhaha faraantigu markuu saa u wareegsan yahay meesha kore ee uu ka kuusan yahay markaa yacni xoogaa laga qurxiyo ayaa fas la yidhaahda waxaa kaloo fasuhu xabashiyan lagu macneeyaa waa madoobaa faskiisa ayb oo midab ahaantooda laga wadaayo fas madow ayuu lahaa labadaas macnaa ku jirta ayb qaala wafi lbaabi can ibni cumara wabureydata qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib min hada اlwajhi marka faraantiga qalinkaa in la yeelan karo oo la xiran karaa laga qaadanaa waxaa kaloo laga qaadanayaa in faraantigii fas loo yeeli karo waana baabka soo socdo oo istixbaabkiisa ayb qaala baabu maa jaa maa yustaxabu min fasi اlkhaatami faraantiga faskiisa sunanimadeeda wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay waxa la sunneeyo oo min fasi اlkhaatami ah alkhaatamna waa la yidhaha taada waa la kordhigaa alkhaatimna waa la yidhaha bikasri taa ayb intaba waa dabdiyey ibnu rajab ibnu rajab kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha axkaamu lkhawaatiim axkaamu lkhawaatiim kitaab la yidhaahduu leeyahay oo majmuucu rasaa'ilihi ka mid ah majmuucu rasaa'ilihi ayuu ka mid yahay si gaarana waawaa loo daabacay wuxuu ka hadlaa marka khaatimka axkaamtiisa oo dhan kan dahabka kan fidada faska lagu qoraayo musqusha ma lala geli karaa maxaa lagu naqshadayn karaa maxaa lagu naqsha axkaam tiro badan buu ka qoray ayb faskaas marka xaggee loo jeedinayaa sunnada waxay tahay in loo jeediyo hoos meesha baabacada cad ku taalla loo jeedinayaa faska qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa xafs bnu cumara bni cubaydin الطanaafisiy wa huwa alkuufiyu hiqat rawaa lahu الtirmidiyu faqad ayb qala xadaanaa zuhayru abu khayhama ayb ayb can xumaydin wahuwa xumayd bn abi xumayd aلطawiil can anasi qaala kana khatamu rasuuli اllahi sal ll l slam nabiga faraantigiisu wuxuu ahaa min fidatin fida u ahaa fasuhu minhu faskiisana isagoo ka mid ahaa xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa faska faska faskiisu inuu isaga laftiisu ou ahaa fida yaa kan laga qaadanaa ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib min hada اlwajhi qaala baabu ma jaءa fi lubsi اlkhaatami fi اlyamiin faraantiga labisashadiisa midigta in laga labisto wixii ku yimid midig miyaa laga labisanaa mise bidix iyadana riwaayaadku waa kala duwan yihiin waxaa xoog badan riwaayaadka bidixda iyo tilmaamaya qala xadaثna mحamed bn cubaydin الmuxaaribiyu qala xadaثna cabdالcaزiiز bn abi xaazim can musa bni cuqbata can naafici can ibni cmar ana الnabiya slى اllahu عalayh wali waslama sanca khaatama min dahabi ayuu same ayuu samaystay fatakhatama bihi waa fargashtay fii yamiinihi midigtiisa uma jalasa waa fadhiistay cala lmimbari buu ku fadhiistay faqaala inii kuntu اtakhadtu hada اlkhaatama faraantigan ayaan yeeshay fii yamiinii midigtayda uma nabadahu waa turay waa tuuray wanabada annaasu khawaatiimahum dadkiina faraantiyadoodii way tuureen awal dahab buu ahaa waa bannaanaa gadaal dambena waa la nasakhay markuu tuuray dadkiina waa tuureen waxaa laga qaadanaa nebiga ficilkiisa in lagu dayan karo leanna saxaabada bimujarad nebigay aa sameeyey waa sameeyeen ayagana qaala wafi lbaabi can caliyin wa jaabirin wacabdillaahi bni jacfar wabni cabaas labadan waa keeni doonaa wa caaishata waanasin qaala waxadiidu bni cumar xadiidun xasanun saxiix wqad ruwiya hada اlxadiidu can naaficin can ibni cumara naxwu hada min gayri hada اlwajhi walam yadkur fiihi anahu takhatama fii yamiinihi xadiidka naafica laga wariyey can ibni cumar wej aan ahayn kan hadda nasoo dhaafay muuse bnu cuqba uu ka warinayay yamiinta iyo midigtana maynan sheegin qoladaas qaala xadaanaa moxamed bnu xumaydin الraaziyu ninkan dacfi baa ku jiro waa daciif qaala xadaثna jariir can moxamed bni isxaaq can salt bni cabdillaahi bni nawfal asalt bnu cabdillaahi bni nawfal bni اlxaariث bni cabdilmuطalib alhaashimiyu maqbul abu dawud iyo tirmidi baa u wariyaan qaala ra-aytu bna cabaasi ayaan arkay yatakhatamu fii yamiinihi midigtiisa isagoo ku fargashanaayo walaa ikhaaluhu mana u malaynayo ilaa qaala inuu yidhi ra-aytu rasuula اllahi sal l slam yatakhatamu fii yamiinihi cule ibnu cabaas baan arkayu midigta faraantiga ka gashanayo mana u malaynayo ilaa inuu nebiga ka sheegay maahan shaki baa marka uga jiro rafciga qaala moxamed bnu ismaaciil xadiidu moxamed bni isxaaq can isalt bni cabdillaahi bni nawfal xadiidu xasan qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa xaatimu bnu ismaaciil can jacfar bni muxamedi wahuwa jacfar saadiq can abiihi moxamed bnu caliyin اlbaaqir qaala kana alxasanu walxuseynu yatakhatamaani fii yasaarihima xasan iyo xuseen bidixdooda ayay ka ayay ku fargashan jireen gacanta bidix ayay faraantiga yeeli jireen haddii marka gacanta bidix la yeelo ama midigba la yeelo fartee la gelinaya haddana faraantigu axaadiidtu waxay u badan yihiin imaa alkhinsar aw ilbinsar faryarada iyo ta ku xigto labadan ayaga ma leh sabaabada iyo wusdaada ma leh ma loo gelinayo faraantiga labada kale waay waxaa faraantiga loo gelinayo middan fariirada iyo middan kale la yiraahdo albinsar qala hada xadiidu صaxiix qala xadaثna axmed bnu manic qala xadaثna yaزيid bnu haaruun can xamaad bni salamata qaal ra-aytu bna abi raaficin yatakhatmu fii yamiinihi isagoo midigtiisa ku fargashanayaan arkay fasa'altuhu can dalika faqaala ra-aytu cabdاllahi bna jacfarin ayaan arkay yatakhatmu fii yamiinihi wa qaala kana nabiyu sal l slama yatakhatmu fii yamiinihi waa kan marka xadiidka cabdullahi bnu jacfarna waa kan oo wafilbaabida xagga uu noogu soo daray ayb qala mxamadu hada asaxu shayin ruwiya can الnabiyi sal ll l slama fi hada اlbaab bukhaari wuxuu yihi kani waa asaxu shayin ruwiya fi hada اlbaab yacni baabkan oo midigta iyo bidixda faraantiga tee la gelinayaa bukhaari wuxuu leeyahay kan ayaa ugu asaxnimo badan imaam axmedna bidixda ayuu isagu rajaxay qaala baabu ma jaءa fi naqshi اlkhaatami faraantiga naqsha naqshadayntiisa in la naqshadeeyo oo la qurxiyo ama wax lagu qoro ayb ayb qaala xadaثna mxamed bnu bashaar wmxamed bnu yaxya wagayru waaxidi qaluu xadaثna mxamed bnu cabdillahi اlanصariyu qala xadaثanii abi abihi wa cabdullahi bn اlmuhana اlanصari saduq kahiir اlgalt can humaamata can anasi qaala kana naqshu khaatami الnabiy sal l slam nabiga faraantigiisa naqshadiisa wuxuu ahaa halaaثata asطurin saddex sadar muxamadu saطrun warasuulu saطrun wallaahuna saطrun marka muxamed rasuul iyo allah mid walbaa hal sadar ayay ahayd wlam yadkur moxamed bnu yaxya fii xadiidihi alaaata asdur moxamed bnu yaxya isaga kuma sheegin ee moxamed bnu bashaara saddexda sadar sheegay waxaa laga qaadanaa marka faraantiga in la naqshaday karo maslaxaana ku jirta oo nebigu maslaxo u sameeyeyo ee marka uu rabo in uu warqado iyo wax qoro ayuu naqshadaas ayuu ku shabaday jiray ayb shabad ahaaniyana waa u isticmaali jiray qaala wafi lbaabi can ibni cumar qaala xadiidu anasi xadiidu xasanu صaxiixu gariib qala xadaثna alxasan bnu caliyin اlkhalaal qala xadaثna cabdالrazaaq qala akhbarana macmaru can haabiti can anas can anas bni malikin ana rasuula اllahi sal l slama sanaca khaataman ayuu samaystay min wariqin fida ka samaysan fanaqasha fiihi wuxuu ku naqshadeeyey muxamedun rasuulu اllah uma qaala nebigu markaa wuxuu yihi laa tanqushuu calayhi ha ku naqshadayninina kan korkiisa ayb marka laa tanqushuu calayhi isaga waa sameeyey dadkana waa u diiday ka loo diiday kee waay marka midka loo diiday waa kiisoo kale wa oo qofku inuu moxamedun rasuulullah ku naqshadaysto leanna nebigu waraaqaha iyo waxa uu dirayo iyo ayuu ku calaamaday jiray haddii marka nin kale uu samaysto ku calaamadeeyo meesha qalalaa ka imaanaya marka markaa wuxuu leeyahay idinka ha samayninina sidaas walaa tanqushuu calayhi sababka looga reebay marka sidaas waay hadday laakiin wax kale ku naqshadaystaan dhib ma laha ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix wa macnaa qowlihi laa tanqushuu calayhi nahaa wuxuu reebay an yanqusha axadun qof inuu naqshadeeyo calaa khaatamihi faraantigiisa muxamedun rasuulu llah inuu ku qorto leanna nebigay u gaar tahay isagaana wax ku qabanayo qofkan kalena marka meeshaas waxaa ka imaanayo idiraab ayb marka khaatamka ninka madaxda uu isticmaalo dadka inaynan isticmaalinna waa laga qaadanaa leanna isaga haddii uu wax ku shabadaynayo ama uu wax ku isticmaalayo nin kale inuu isticmaalaa waxay keenaysaa markaasi dhib iyo in la kala garan waayo wixii ka soo baxay ninka madaxda iyo keyrkiis wixii ka yimid qaala xadaثna isxaaq bnu mansuur whuwa isxaaq bnu mansuur bni bahram qala akhbarana saciid bnu caamir wاlxajaaj bnu minhaal qala xadaanaa hamaam can ibni jurayj can الzuhriyi can anasi qaal kana الnabiyu sal l slam ida dakla اlkhalaa'a nebigu hadduu musqusha galo nasaca khaatamahu faraantiisa waa siibaayey leanna magaca allah ku qoran qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib xadiidkan ibnu rajab axkaamu lkhawaatiimka wuxuu yidhi walahu cilatun xadiidkan ciluu leeyahay qad dakarahaa xudaaqu lxufaad cillo ay sheegeen xufaadda xadiidka kuwooda aadka wax u yaqaan ka abi daawuud wاnnasaa'iyi wadaara quطniy oo kale abu daawuud iyo nasaa-i iyo daara quطniy oo kale wahiya ciladuna waxay tahay ana hamaaman tafarada bihi can ibni jurayj haakada sidan ibnu jurayj waxaa uga wariyey hamaam walam yutaabichu maynana mutaabacaynin ayra walam yutaabichu yani axadun gayra yaxya bni اlmutawakil wa yaxya bni durays labadaa nin unbaa mutaabaceeyeen buu yidhi warawaahu baqiyat الhiqaati inta kale hiqaada kale cabdillaahi bn اlxaariث waxajaaj wa abu caasim wa hishaamu bnu sulaymaan wa muusa bnu طaariq kulligood can ibni jurayj can ziyaadi bni sacdin meeshaas fiiri inta kale xufaaddu waxay yidhaahdeen can ibni jurayj can ziyaadi bni sacdin ziyaadaa lagu soo daray can الzuhriyi can anasi anahu ra'a nabiya anahu ra'aa fii yadi الnabiyi sal ly slama khaataman min dahab laba meelaa marka khilaafku ka jira oo hamaam lagu khilaafay meelna ziyaad in lagu soo daray beyna bni jurayj iyo zuhri meesha labaadna xadiidku maba ahanba kan oo xadiidka ay wariyeen waa anas wuxuu yidhi anahu ra'aa fii yadi nabiy sal ly slama khaataman min dahab bis warkan kaleo nebigu markuu musqusha galaayo waa dhigi jiray maba ahanba xadiidka wahada huwa almaxfuudu duuna alwali sidaanaana maxfuud ah sida hore maya ayb warawa bnu cadiy ibnu cadiy wuxuu wariyey ana hamaama inamaa wahima fii idraaji qowlihi hamaam ayaa wuxuu ku wahmiyey inuu inamaa wahima fii idraaji qowlihi kana ida dakla alkhalaa'a wadacahu faina hada min qowli الzuhriyi warkaan hadda halkan ku yaalo waa min qowli الzuhri wuxuu ka dhigay isaga marfuuci marka ayuu dhexgeliyey ayb yaa dhexgeliyeyna ya hamaam ma la mutaabaceeyeyna waa la mutaabaceeyey ma la socotaan darsiga yaa mutaabaceeyey marka yaxya bnu اlmutawakil iyo yaxya bnu durays intibaaha ayb xadiidkana marka kan hadalkan zuhri ee mudraj mudrajka ah buu marfuuci ka dhigay hamaam ayb wadaca ayb kana ida dakla alkhalaa'a wadacahu faina hada min qowli الzuhriyi waama أwal اlxadiiثi wahuwa ana الnabiya sal ly slam itakada khaataman awalkiisu intaas waa bis intaas waa marfuuc ayb markaas wuxuu sheegay dee wax caddaynaya arrintaasoo waqad jaa hada mubayanan fii riwaayati cumar bni shaba ayuu yihi ibnu rajab qaala xadaanaa xibaan bnu hilaal qaala xadaanaa hamaam can ibni jurayj can الzuhriyi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waalihi wasalama labisa khaatamahu ayb uhri can الzuhriyi ana rasuula اllahi sal l slama kana idaa labisa aa kaana idaa dakala alkhalaa'a nasacahu faraantiisa waa iska dhigaya intaas marka an can الzuhriyi ana rasuula اllahi feeri marka waa mursal soo maa marka min xadiidi anas maahanba sidan walidaalika abu daawuudka xadiidkan waa cileeyey oo xadiid macluula buu ka dhigay ama nakaara inay ku jirto ayuu sheegay ibnu xajar buluqulmaraamka xadiidkan ma keena waa keena xagguu ku keenahay qadaa ulxaaji uu ku keena waa awalu xadiid weliba waana wuxuuna yidhi waa macluul xadiid oo macluul ah wey cilada marka tan waaa laakiin waxaa muuqata tirmidi isaga waa saxiix yeelaya ee si kastoo ahaadaba wax dikri alle ku yaallo musqul in lala galaa ma aha waa la yska dhigayaa laakiin xadiidku ma sugnaaday waay waxuun laga hadlaya qaala baabu maa jaa-a fi suurati masawirka wixii ku yimid ayuu u baabyahay qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa rawxu bnu cubaadata qala xadaanaa bni jurayj qala ahbaranii abu zubayr can jaabirin qaala nahaa rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu reebay can suurati masawirka fi lbeyti guriga dhexdiisa ahaanayo wanahaa wuxuu reebay can an yusnaca dalika in la sameeyo sidaas masawir guriga in la dhigo ama la sameeyo nebigu waa reebay masawirka la tilmaamayana waa dawaat larwaax wixii ruux leh qaala wafi lbaabi can caliyin waabi طalxata wacaaئishata waabi hurayrata waabi ayuub qaala xadiidu jaabirin xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaanaa isxaaq bnu muusa alansaariyu qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maliku can abi nadr can cubayd illahi bni cabdillahi bni cutba anahu dakla calى abi طalxata alansaariy ayuu u galay zayd bnu sahlin yacuuduhu isagoo soo booqanaya fawajada cindahu agtiisa wuxuu ka helay sahla bna xunayf qaala wuxuu yidhi fadacaa abuu dalxata abuu dalxa wuxuu u yeeray insaanan qof ayb yanzicu namatan taxtahu liyanzica si uu u siibo ou meesha uga bixiyo namatan maro taxtahu hoostiisa ahayd faqaala lahu sahlun sahlu bnu xunayf baa wuxuu ku yidhi lima tanzicuhu maxaa u siibaysaa qaala wuxuu yihi lianna fiihi tasaawiira lianna fiiha tasaawiira masawiraa ku sugan wa qaala fiihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ku yidhi ka yidhi maa qad calimta wixii aada og tahay buuna nebigu ka yidhi qaala sahlun sahl waxau yidhi awalam yaqul miyownan dhihin ilaa maa kaana raqman fii hawbin nebigu miyownan masawirada wax ka soo reebin uunan wax ka istinoonin hayinkaasi marka ilaa maa wixii maaha ilaa maa shaygii maahane kaana ah ahaaday huwa isaguba raqman calaamad hardhitaan fii thawbin maro korkeeda ahaaday tan baa marka de sida loo fahmaya sayta alimaamu nawowi wuxuu leeyahay midkan la ogolaaday waa wixii dawaatul arwaax aan ahayn geedaha in lagu masawirto iyo ama wixii kale aan ruuxi aynan ku jirin weeyaan midka nebigu ogolaaday kan uu reebayna waa midka dawaatul arwaax ah saasaana lagu jamcinaa buuli ee ma ahan marka ilaa maa kaana raqman fii thawbin masawir ee daatu ruux ah oo mara hadduu ku yaallo dhib ma leh ee marka uu jurmi leeyahay oo dhagax iyo taalla iyo kale uu yahay ayaa la reebay sidaas macnaha ma aha nawowi isagu wuxuu leeyahay masawirkan oo ruuxda u saaxiibkaa ama dhagax ahaan ha loo sameeyo ama mara ha lagu qoro ama derbi ha lagu rinji ha lagula qoro sidau ahaadaba waa sawir saasuu leeyahay waxaana kutusaaya bacdi riwaayaat baa waxay leeyihiin markii nebigu uu galay sala allahu calayhi wasalam kacbada markuu galay asnaamtiina uu ka burburiyey derbiga masawiro ku qornaa ku dheganaa ay ku qoreen ayuu nebiga saxaabadiisa qaar ka mida u dirayoo wuxuu yidhi inta hala xogo markaasay tirtirmi waayeen maro soo qaata ayuu ku yidhi maro maro soo qooya oo ku tirtira marka shayga maro lagu tirtiraayo wax jurmile maahan dabcan dhagax maaha ee waxaa lagu tirtiraayo marada qoyan lagu tirtirayo waa wax meesha lagu qoray waay oo qalin ahaan loogu qoray ayb adu marka ilaa maa kaana raqman tan baa bacdi alculamaa marka ay wixii mara ku qoran muntahan wixii ah ee barkin iyo kale laga dhigtay ama yacni salka la gashanayo kale oo aan markaa isaga aynan ku jirin ixtiraam iyo aan lahayn waa la ogol yahay dheheen laakiin imaamu nawowi sidaa uu ku fasiray isagu saas ayb qaala balaa waa haa buu yidhi waa jirtaa walaakinahu atyabu linafsii in meesha isaga dhan laga bixiyo ayaa aniga nafsadeyda u wanaag badan marka masawirku sidiisa inuu kaa dheeraadaa wanaag badan ayb xataa haddii aan khilaaf iyo war uu ku jira qaarkiis inaad ka fogaataa fiican saddan lilbaab baabkaas oo dhan inaad iska owdo sidaada qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi lmusawiriin wixii ku yimid musawiriinta kuwa wax sawiro qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna xamaad bnu zayd can ayuba can cikrima can ibni cabaasi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam man sawara suuratan masawir qofkii sawiro cadabahu allahu ilaahay baa cadaabayo xataa yanfuqa fiiha ilaa uu ruux ku afuufo dhexdeeda bacd alculamaa marka meeshan waxay ka fahmeen qofkani inuu weligiisba cadaabka ku jiraayo leanna haayo maxaa looga dhigayna xataa yanfuqa fiiha haayo maxaa looga dhigay ilaa uu ruux uga afuufo maku afuufi karaa ruux maya waxaaba laga fahmaa marka cadaab joogto ah banaa waa khatar marka laakiin haddana ma la dhihi kara naartoo ku waaraan cadaabka joogtada naar kuwaaridaa imaanayso naar kuwaariduna macaasidu naar looguma waaro oo qofku yacnii islaamka ama caqad saxiixa uga baxay adduunyada fi nihaaya un jannadu ku dambeynaya mubaalaqa unbaa ku jirta marka iyo zajri akiid ah ayb allaahuma hadda inuu yidhaahdo aniga waxbaan abuuri karaa inuu yidhahdo sida ilaahay wax u sameeya wax u samay karaa baabkeedu waa gaalnimo iyada taas walaysa binaafiqin mid ku afu yacni ruuxa ayuu ujeedaa walaysa binaafiqin fiiha mid ku afuufaya dhexdeeda ruuxna ma aha waman istamaca ilaa xadiidi qowmin qolo sheekadood qofkii dhagaysto yafiruuna minhu iyagoo ay ka cararayaan inuu warkooda maqlo aynan rabin suba fii udunihi dhegtiisa waxaa lagu shubaa alaanuku rasaas la dhalaaliyey ayaa dhegta looga shubaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha labada qof ee showraya ama sheekaysanayo warkooda inaad dhegtaada u dhiibto ma aha bacdi alculamaana waxay yidhahdeen haddaad aragto qof inuu nin wax u sheega rabo ee labada dhinac iska fiirinaya haddaad aragto warkiisa in la maqlou diidayaa marka ha dhegaysanin adiga iska daama sidoodana xadaaradu waxay keenaya iyo ilbaxnimadu dadka shu-uuntooda iyaga inaan mar walba la dhexgelin shu-uunta dadka inaan la dhexgelin wixii markaa aan caam ahayn ama adiyo iyo dhibaato aynan ku jirin maahan dadka in lagu dhexgalo waxaad arkaysaa qof marka laba qofoo wax isku sheegaayo mid baa marka dhegta sidaas soo dhahay waxaa kaloo haddana kasii daran sheekadii buu soo dhexgelaya haddana looma dirsanin lama rabo sheekadiisa yani qofka malaayacniga waa nagu batay annaga haddana ayb laba qof hadday xataa mas'alo diina isaga jawaabayso mid baa marka hadal soo dhexgelinayo muranna meesha ka bilaabayo lama rabo weliba dadka diinta bartay ceebay ku tahay waxaas oo kale leanna aadaabta iyagaa laga rabaa in looga daydaba iyaga diinku isagaa wuxuu kaa dhigayaa qof ilbaxa oo xadaaro leh laakiin diinka haddaadan ku dhaqmin ood iska soo taagnaato sidaadi hore un iska ahaato de xadaaro ma jiraysa markaa ciladuna marka diinka kama imaanaya aday kaa imaanaysa qaala wafi lbaabi can cabdillaahi bni mascuud waabi hurayrata waabi juxayfata wacaa-ishata wabni cumar qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu saxiix de mana laga qaadanayo ninka madaxda isaga dadka inuu ogaado axwaashooda waa muhim ninka madaxda ah dadka shaqaalaha oo ummadda u dhiibay oo shaqada u dhiibay oo inay dadka maamulaan oo u diray waa inuu ka warqaba iyaga waa inuu leeyahay dad akhbaartooda iyo xogtooda u keeno middaas waa wax bannaan wey alimaamu abu abulxasan almaawardi kitaabkiisa duraru suluuk fii siyaasati lmuluuk wuxuu leeyahay maba laga maarmaayoba ninka madaxdaa inuu dadkan ama shacab ha noqdaan ama kuwa madaxda uu dadka uga dhigay ha noqdaane axwaashooda waa inuu mid mid uga warqabo oo uu dad ku daayo meeshaas marka laakiin dadka uu shaqadaas u dhiibayo shuruuddooda u tirina marka oo dad ammaano lahaa laga rabaa daacadnimo inay ku jirto oo ay u naxayaan marka ummaddaas iyo diintooda iyo dadkooda adu shuruud badan uu tirinayaa dadka laga dhiganayo shaqadaas oo loo dirayo hawshaas hadda waxaa laga hadlayaa waxay tahay adiga de qof caadi iska ah oon shuqul ku lahayn inuu dad uun sheekadood iska dhagaysto wax fiican baabu maa jaa fi lqi fi lkhidaabi khidaabka wixii ku yimid ciradii marka in la dooriyo oo midab kale lagu dooriyo qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana can cumara bni abi salamata can abiihi abu salamata bn cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama hayru shayba cirada dooriya walaa tashabahuu bilyahuud yahuud ha isku shabihinina ciradii in la dooriyo marka laga reebo madow madowga isaga nahyi baa ku soo aroorayoo wajanibu sawaad ayb idraajnimadeeda mudraj miyaa mase maahan war baa ku jiro laakiin in asalku in xadiidku ay ka mid tahay qala wfi lbaabi can الzubayr wbni cabaas wjaabiri wabi dari waanasi wabi rimhata wljahdimata wuxuu leeyahay dakarahu bnu shaahin fi awaakhiri xarfi اljim غayru mansuub fima naqlahu canhu اlxaafiظu fi اlإsaabة isagoon cidna loo nisbaynin ra-aytu nabiya sal l slam kharaja ila salaati wa bira'sihi radcu lxinaa xadiidkaas waa xadiidka uu sheegaya wa abi طufayl wa jaabir bni samura wa abi juxayfata wabni cumar qaala waxadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslam qala xadaanaa suwayd bnu nasrin qala akhbarana bn اlmubaarak can اlأjlax huwa ajlax bnu cabdillaahi abu xujayah alkindiy saduuqun shiiciyun can cabdillaahi bni buraydata can abi laswad can abi darin can اnabiy sal l slama qaala ina axsana maa guyira bihi shaybu cirada wax lagu dooriya kan ugu wanaagsan alxinaa-u cilaanka waalkatamu iyo katamka alkatm waa bifatxatayni wa takfiifu taa'ihi katam waa la dabdiyey katamna waa la dabdiyey waa nabtun fiihi xumratun yakhlatu bilwasmati waa nabaad guduud iyo iyo iyo isku darsan waxaa weeyaan iyo midab madowga soo shabaho oo isku daran qofkii marka yacnii madow iyo guduud laysku daray waayo cilaankan marka guduudka tiqdaana maaha guduud iyo madow isku daran weeyaan geed sidaas oo kale ka tago qaala hada xadiidun xasanu صaxiix waabulswad addiiliyu ismuhu daalimu bnu camri bni sufyaan qaala baabu ma jaءa fi اljummati waاtikaadi الshacri jumada wixii ku yimid iyo tin samaysigeeda jumada waa guudka tinta badan qaala xadaanaa xumayd bnu mascadata ayb qaala xadaanaa cabdulwahaab aلthaqafiyu wahuwa cabdulwahaab bni cabdilmajiid can xumaydi can anas kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa rabcatan dhexdhexaad laysa biطawiili mid dherer badan ma ahayn walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn xasana aljismi jismigiisu miduu qurxan yahay buu ahaa asmara allowni midabkiisu maarin yahay wa kaana shacruhu tintiisu waxay ahayd laysa bijacdin mid aan aad u adkayn walaa sabt mid yaleex ana aan ahaynoo iyada dhanba markaa yacnii aada yix oo ka yaleex ana maynan ahayn mana adkayn yaleexna ma ahayn dhexdhexaada ahayn idaa mashaa haddii uu socdo yatawaka'u riwaayadan saasay leedahay ayb yatawaka nusakha saasaa ku taalo tadbiib ayaana lagu qoray qaarkood oo waxaa la yidhi sawaabuhu yatakafa ayb macnuhu marka waa yatawaka sidii marka hore horo ayuu u badnaa nebigu markuu soconayo horey horeyu u badnaa yatakafa yatamaayal yani waa yani hore horena waa u badnaa waana yacnii yat wuxuu sameynayay marka dhinacyada ayuu marka u socsoconayay ayb ibnulahiir wuxuu yidhi ra-aytu nabiya sal l slam yuwaaki xadiid abuu keenay ay yataxaamalu calaa yadayhi gacmihiisaad moodaa inuu marka culayskiisa saarayay idaa rafacahumaa wamadahumaa fi ah macno kalou ka dhigay yuwaaki-u ay yataxaamalu calaa yadayhi idaa rafacahumaa wamadahumaa fi ducaa gacmaha markuu kor u qaado ee markaa yacnii uu ducaynayo iyaga ayuu marka xaggooda usoo foorarsanaya wa minhu atawaku cala alcasaa isaga waxaana laga keenay qofku markuu ul ku socdo xooggiisa hore hore u badanayaa ushuu illee cuskanayaah macaanidaasay ku sheeg sheegeen mubaarak fooriga isaga wuxuu yidhi yatakafa-u yatamaayalu ilaa qudaam dhanka hore u badnaa markuu soconayo qaala wafi lbaabi can caaishata walbaraa waabi hurayrata wabni cabaas waabi saciidin wawa'il bni xujrin wajaabirin waumi haani qaala xadiidu anasin xadiidu xasanu gariibu صaxiix min hada lwajhi min xadiidi xumayd qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa cabdالraxman bn abi الzinaad can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat kuntu aqtasilu ana warasuulu llahi sal l slam min inaa'in waaxid hal weelaan ka qubaysan jirnay wa kaana lahu shacrun tin ayuu lahaa fowqa aljummati jummada ka korayso jummada waa tinta garbaha gaartay waay marka jummaday xagga kore kasoo xigtaa wa duuna alwafrati wafradana marka way ka hooseysaa ayb oo wafradana marka waxay tahay midda iyada dhagaha iyo soo gaarayso markaa tintiisa dhagihiina waa ka hooseysay garbihiina ma gaarayninoo waa ku dhawaanaysa lima waay marka taas marka allima ayaa marka tin badan qofkii inuu la bixi karo qaala hada xadiidu xasanu gariibu صaxiixu min hada اlwajhi qaala waqad ruwiya min gayri wajhi can caaishata qaalat kuntu aqtasilu ana warasuulu lahi sal l slam min inaa'in waaxid walam yadkuruu fiihi hada alxarfa inta dambe ma sheegin wa kaana lahu shacrun fowqa aljummati intaa ma sheegin wainamaa dakarahu cabduraxmaan ibnu abi zinaad wahuwa hiqat xaafid musanifku saasuu yidhi towhiiqiisa cijli iyo maalig ayuu ka yimid aimada qaarkoodna way daciifiyeen ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed